munaasabad ballaaran oo tababar lahaan ka hiraaya boqoli konton qof oo tababar ka qaadaya akademiyada tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal kaahiye ee muqdisho iyo weliba laka qobday magaalada muqdisho munaasabaddu ayaa qaban qaabiyeen hoggaanka xiriirka bulshada ee ciidanka booliska soomaaliya iyo weliba ku qeybgalay wasiire gudoomiyaha gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo qeybaha bulshada rayidke taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed saryaal sulub axmed firin ayaan kureen ku hadlay ujeedka tababarka welibana uuse sheegay inuu sahay wada shaqaynta booliska bulshada ujeedka hadafka tababarkan iska isdhexgalka booliiska iyo bulshada aanu oga dan leenahay oon u abaabulnay oon tababarkan iyo kuwo kaloo fara badan aan u qabannay kuwo kaloo badanna ay ooga dambayn doonaan waxa weeyaan koow inaan helo bulsho ku kalsoon ciidankooda oo aaminsan askariga ciidanka booliiskii inuu u shaqeeyo asaga askariga booliiskii inuu u shaqeeyo badqabkiisa caafimaadkiisa iyo nabadgely nabadgelyadiisa inuu u shaqeeyo kana shaqeeyo gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaale iyo wasiirka wasaaradda bey-ada iyo isbeddelka cimilada khadiijo maxamed diidhinishow ku hadlay munaasabadda maxaa yeelay bulshadu iyo booliisku hadday wada shaqeeyaan wax badan ayaa iska beddelaya dalkan mar walbana booliisku saan la soconnaba dadka waa uga dhow yahay intooda kale bulshada maxaa yeelay xaaladahooda gaarka ah ayuu ka warqabaa carruurta yareerka ah ee meelaha maaragtay ama lagu dayaco ayuu soo xanaaneeyaa amnigooda ayuu ka warqabaa duruufahooda iyo dhibaatadooduu ka warqabaa marka booliiska waxaan leeyahay ha noolaada booliisku booliiska iyo bulshada waxaa ka codsanaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad inay arrimahaas dhirta la jaraayo qashinka bacda oo sharci ka soo baxay soddonka sebtembar ay ku eg tahay laga joojiyay dalka laga mamnuucay inay arrintaas kaalin weyn naga gaarsiiyaan aad iyo aadna waxaa ugu mahadcelinaa waxay tahay saldhigga oo shalay soo qabtay qofkii muwaadinka ahaa oo geedkii weynaay oo ummaddii iyo deriska deegaankaas anfacayay aad iyo aada taas ugu mahadsantihiin qof walba inuu fahamsan yahay dhibaatada deegaanka lagu sameynayo gebagabadii wasiirka wasaaradda amniga gudaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saryaa guud cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa hiri munaasabadda
koorsadii ugu horreysay ee isdhexgalka bulshada iyo booliiska maxaa la yidhahdaa ay soo qabanqaabiyeen hoggaanka arrimaha bulshada iyo taliska booliiska intaba saddex beri ka hore waxaa halkan ka furnay oo haddana muxuu ahaa tababar noogu socdaa tartan qur-aan akhris ah waad ogtihiin oo maxaa la yidhaahdaa haatan muxuu aha tartankii lagu jiro laba boqol oo muxuu ahaa saraakiil iyo iskugu jirta maxaa la yidhaahdaa iyo askar ayaa qur-aankii ku tartamahaya ilaahay mataqaanaa uu weyneeyey oo aan maalin hore ka hadlaynay waxaad u malaysaa marka boolisku inuu yahay steb steb inuu usoo korahayo oo u fiican yahay oo haddii mar anshixi iyo qur-aankii iyo sunnihii rasuulka alayh slat slaam iyo fiqigii iyo axaadiistii lagu tababaranahayo oo lagu tartamahayo oo mar haddii bulshadii iyo booliskii isdhexgalkoodii lagu tababaranahayo waxaan u malaynayaa marka kuwo kale iyo kuwo kalena mataqaanaa waa noo soo socdaan waan arki doonnaa markaas waxaa weeye booliska afrika ugu fiican ama booliska adduunka ugu fiican aan noqonnaa ilahay ka baryaynaa insha allahu tacala waana noqonaynaa intaa kadib seminaarkiina waa noo xidhan yahay boqoli kontonkan qof yana boqoli labaatan qof la baraay xiriirka bulshada iyo booliska meelo soddon kale la baraay koorsado ka taadiyadaha ka dhanka haweenka iyo alka soomaaliyeed